magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa lagu qabtay doorashada kursiga golaha shacabka ee hoob boqol afartan iyo toddoba kaas oo uu baneeyey mahad maxamed salaad waxaana ku guuleystay ilyaas sheekh axmed ibraahim kadib markii ay tanaasushay aamina tahliil warsame oo kursigan kula tartami lahayd doorashadan ayaa xagoobjoog ka ah guddiga kumeel gaarka ee doorashada xubnaha ka bannaan golaha shacabka xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya maamulka degmada dhuusamareeb xubno ka tirsan maamulka galmudug iyo martisharaf kale gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka doorashada xubnaha ka bannaan golaha shacabka cabdi xiise unud ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada kursiga walaalkan natiijadu waxay ku dhammaatay siddeetan iyo lix cod ayaa tiri waan rabnaa waan waafaqsannahay waan doonaynaa inuu walaalkana ilyaas uu nagu matalo baarlamaanka iyo tobnaad wax ka aamusay ma jiraan wax diidayna ma jiraan sidaa darteed siddeetan iyo lix cod ayuu ku guuleystay walaalka ilyaas wixii hadda laga bilaabana doorashada isagaa ku guuleystay isagaana
ilyaas sheekh axmed ibraahim oo loo doortay kursiga golaha shacabka ee hoob boqol afartan iyo toddoba ayaa u mahad celiyey ergada codka kalsoonida siisay iyo aamino tahliil warsame oo u tanaasushay u mahad celiyey walaashay aamino tahliil oo ayadu ii tanaasushay kadib markay tixgelida duruufo badan aamino waa qofaan muddo dheer isnaqaanay lagu yaqaano adeeg bulsho oo aada u fara badan oo ay deegaanadan ka qabatay marka inay aniga isoo hormarisay io tanaasushana waan u mahad celinayaa aan kusoo gabagabeeyo walaalkay kursigan ku fadhiyey sagaalkii sano ama tobankii sano ee lasoo dhaafay mahad maxamed salaad oo ah taliyaha hay-adda nabasugidda qaranka in isagoo dee macad waa la wada yaqaanaa oo nin ilka jabsaday oo siyaasadda ku ilka jabsada waaye marka kalley berihiisa ka bilaabi mayna laakiin insha allah waxaan ka dabagey doonaa matalaada ummadda insha allahu tacaala walaalkeyga sidoo kale waan u mahad celinayaa waana ninaan isku dhownahay wada shaqeyn dhow leenahay hore u wada shaqeyn jirnay oon adeega bulshada ka wada shaqeyn jirnay haddana insha allah aan kasii wada shaqeyn doonaa haddii ilaan aada iyo aada umahadsantihiin dhammaan